dhallinyarada soomaalida ayaa ka mida kuwa adduunka ee sida weyn u xiiseeya daawashada ciyaaraha kubadda cagta waxaana tan iyo intii uu dhowaantan furmay tartanka kubadda cagta adduunka magaalada muqdisho kusoo badanayay dhallinyaro koox koox ugu daawanaya tartankaasi goobaha hoteelada iyo baararka fiidkii lagu caweeyo waxaana jirta in sanadkani ay jawi nabdoon oo aan cabsi lahayn ay dadku ku daawanayaan ciyaaraha adduunka halka sanadihii hore dhinaca amniga awgeed ay xarumaha wax lagu daawado aada u koobnaayeen dhanka kale waxaa dhalinta magaalada muqdisho u sahashay daawashada ciyaaraha adduunka dikootaro lagu kireeyo bishii shan dollar oo ay dadku guryahooda gashadeen haddaba mid ka mida goobaha lagu daawado tartanka kubadda cagta adduunka ayaan kula kulmay qaar badan oo ka mid a dhalinta xiisaysa daawashada ciyaaraha waxaana ay iiga warameen aragtidooda ku aadan qaabka uu u soconayo tartanka koobka kubadda cagta adduunka iyo wadamada ay u saadaalinayaan inay koobkaasi hantaan magacayga waa bashiir cabdulaahi walaahi yartoor haddaa dareenkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay muddo badan baa sugayna inuu bilowdo wolkabka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo ani ahaantay hadda xulalkaan taageeraya laba xul waaye waa faransa iyo sbain haatanna waxay ugu muuqdaan labadu asleeyaa way qaadi karaan waaye labadaas koox inkastoo ay jiraan kooxo kale xulalka kale asleeyaa way qaadi karaan waxaa kamid ah xulka biljin oo haatan si adag isu soo diyaariyey oo dhalinyaro badan junior badan usoo baxday waxaa kaloo asleeyahay way qaadi karaan xulka germany oo sanadkii hore qaaday stiilna weli u muuqday inay qaadi karaan xulal kale way jiraan laakiin hadda labadaas asleeyaa way ugu cadcadyihiin magacayga maxamed raagi xasan haddaan ku bilaabo saadaashida world cupka haddaba waxaan taageera aniga aan world cup waxay taageere german germanka inuu qaadaan u malayn aniga germanka waxaana gruubkaas waxaa ku jiro wadamo badan oo aad u xoog badan balse aniga taageer ahaanteeda inuu asaga qaada saan qabo iska celin karaan brazil xilli ay brazil ahaan jirtaa jirta hadda laakiinse waxaan qabaa in germanka uu ka xoog badan yahay aragtideeda horta dhacdadan oo ah mid naadir ah oo afartii sano mar la wada sugo waa mid inta badan ay kasoo qayb galaan soddon iyo laba xul oo ay ku jiraan xulal adag xulal iska dhexdhexaad ah iyo xulal dabcan lagu gaaraba finalka sanadkan waa uu ka duwan yahay afartii sano sida aan ku naqaanay amaba sanooyinkii hore aan arki jirnay inta badan xulalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka germany oo xoogweynayaasha ah ahna xulkii ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ayaa ku jira sidoo kale faransa ayaa jirta portugal oo iyana noqotay kooxaha yurub oo ku guuleysatay yurowga ayaa dabcan ku jirta koobka adduunka ani ahaan cid oo aan isleeyahay maanta way u fududahay saadaashiisa ma jirto balse faransa iyo germany meelahaas halaga fifiiriyaan dhihi lahaa magacayga xuseen maxamed saadaafo ani waxay ila tahay xulka qaranka tito uu gaamiyo brazil inay ku guulaysan karto dhacdada koobka adduunyada sanad ciyaareedkii hore ayaan xasuusanaa afar sano ka hor in wadankooda ay ku fashilmeen neymar junior ayaan sabab u ah laakiin sanadaani waxay u muuqataa in neymar soo laabashadiisii sidoo kaleeto waxyaabo fara badan inuu xulka oo isbedel oo ku samayn karo brazil haddii ay weydo aniga waxaan qabaa xulka qaranka ee albajelestu lagu naanayso ee argentin inay ku guulaysan karaan jarmalka ma difaacan karo koobkaani runahaantii aad uu adagyaha gruubada laba gruub waa ugu adag dhacda koobka adduunyada markay timaado waa gruubka b portugal iyo spanishka ay ku jiraan gruubka kale waa kan ay ku jiraan tunisia iyo sidoo kale xulka qaranka england iyo belgiumka ay ku weeliyaan waana labada gruub ee ugu adag ee lasoo calaamadeynayo ilaa iyo saddex xulaa loo saadalinayaa koobka adduunyada laakiin aniga xulkii koowaad waa xulka qaranka ee brazil magacayga xasan ismaan caawil haddaa ka dhigto fikirkeyga ku aadan koobka adduunka sanadkan aad buu xiise badan yahay waxaan taageersanahay xulka kubadda cagta ee germany inkastoo kooxo kale oo aad maxaa la dhahayay kubadda u yaqaana aysan mee joogaan haddana waxaa aaminsanaha in jarmalka ay yihiin kuwa ugu awooda badan iyagana ay qaadi doonaan ugu horeen magacaygu waa axmed cabdulaahi anigu koobka adduunka waxaan u saadaalinayaa inuu qaado xulka qaranka dalka brazil walow ani aan taageersanaha xulka dalka belgium maadaama xulka brazil uu yahay xulka ugu koobabka badan dhacdada koobka adduunka misena uu yahay xul aad u awood badan misena ciyaartooy aad u da'yar xulal ka qaybgalaya ciyaartooydooda xulka ugu da'yar uu yahay waxaan isleeyahay xulka kubadda cagta lacagta Brazil ayaa qaadi kara oo koobkani ku guuleysan kara koobkii lixaadna ee, ka dhigi kara ee, iyagoo wataan ciyaaryahan Neymar ah iyo Filipe Coutinho oo ah ciyaaryahan aad xawaarihiisa iyo kubadeeshadiisa iyo ee, qaabka oo u ciyaarayo kubadda ee taa mid aan la saadaalin karin ama mid ee la dhihi karo ciyaaryahan ee farsamo fiican la waaye magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan warsame oo ku magac dheer yanga moha oo ku dhaqan magaalada muqdisho Een, run ahaantii aragtideeda ku aadan tartanka xiisaha badan ee koobka adduunka ee 2018 ka furmay ruushka yacni waxaan isleeyahay een, waxaa ku guuleysan karo tartankan een, xulka ee, kubadda cagta ee faransiiska ee ku yaalla qaaradda yurub Een, sababta aan u leeyahana waxay tahay een, awoodooda iyo ciyaartooyda da'da yar ee isku xiran ee hanaanka wanaagsan u ciyaaro ayaan u sababeyn karaa inay ku guuleystaan een, tartanka xiisaha badan ee afartii sano mar la qabto ee sanadkan lagu qabanayo ruushka ee World Cup-ka marka waxaan isleeyahay een, een, faransiiska kii ayay ku fashilmeen inay ku guuleystaan tartankii ay martigeliyeen ee ciyaaraha euro ee, kaasoo ay finalka imaadeen een, kama dambeysta iyo waxay la cayaareen een, xulka Bartaqiiska oo run ahaantii aan loo saadaalinayn inay ku guuleysan karaan marka waxaan isleeyahay faransiiska ayaa noqon kara championka ee, adduunka ka dhacay ruushka aniga magacayga horta waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir sheekh maxamuud qaalow ku magacdheen koobka adduunka aniga sidaa hadda aan qabo waxaa waaye mucjizo oo kale maxaa yeelay waxaa ka maqan eh, xulal waaweyn oo ay ka mid tahay xulka cameroon oo afrika koobkeeda haysato ah, sida xulka oo jili oo haysta laatiinka sida eh, talyaaniga oo aad loo xiiseeyo daawashadiisa hataa dadku ay ku leeyihiin talyaaniga haddii uu ka maqan yahay meesha ee baasto suugalaan ah marka ee, maadaama hadda ee, mucjisadaasi dhacday ee, sidoo kale haddana waxaa jira naadiyaal waaweyn oo yimid aniga marka ee, waxaan qabaa in naadiga haddii aa tiraahid kee aa saadaaline naadiga jarmalka hadda isleeyahay ugu xoog badan faransiiska la soo raaci karo labada xolo isku imaan kara waxaan isleeyahay jarmalka iyo faransiiska yeelayo finaal daawashada tartanka kubadda cagta adduunka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan laga soo gudbay bishii barakaysneed ee ramadaan taasoo intii lagu guda jiray aanay magaalada muqdisho ka dhicin wax qaraxyo ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho